wasaaradda qorsheynta maalgashiga ee horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay kulan wadatashi iyo aqoon isweydaarsi ah oo lagu falanqeynayay sidii ganacsatada aan rasmiga ahayn ee soomaaliya looga dhigi lahaa kuwo rasmi ah kulankan oo uu si rasmi ah u furay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maxamed shure ayaa waxaa ka qeyb galay hay-adaha dowladda iyo wakiila ka socday ganacsiyada gaarka loo leeyahay waxaana lagu soo bandhigay xogaha ku saabsan ganacsiga aan rasmiga ahayn caqabadaha hortaagan iyo fursadaha lagu xoojin karo agaasimaha waaxda horumarinta dhaqaalaha ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya cabdinaasir cumar kaatib ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in ganacsiyada gaarka loo leeyahay ay noqdaan kuwo rasmi ah isaga oo soo bandhigay qorshaha dowladda ee fududeynta diiwaangelinta iyo horumarinta taageerada ganacsatada
sahankii ay samaysay istaatistikiska qaranka ee ku saabsanay ganacsiga soomaaliya qaabka uu u abuuran yahay somaali business survey ay sameeyeen labada kun labaatan iyo afarta resultkii kasoo baxay recommendationka rabnaa inaan dood gelino si doodaas u noqo dood wax ku ool ah marka waxaan ku faraxsanahay sidaa u ajibteen oo u aqbasheen dacwadii aan idin soo dirnay waana ku mahadsantihiin dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya maxamed shire ayaa ku nuuxnuuxsaday in loo baahan yahay tallaabooyin qaran si loo yareeyo tirada ganacsiyada aan diiwaan gashanayn loona xaqiijiyo xogaha dhaqaale ee lagama maarmaanka waa horumarinta hal abuurka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee bulshada
sidii agaasimuhu hadda uu ka dhawaajiyey waxaa la qabtay baaritaano badan oo ay qabatay hay-adda istaatistiga qaranka oo ay ku muujinayso arrimaha wasaaradda waaxdeeda horumarinta dhaqaalaha ayaa marka dib u eegeysa habkee ugu fudud ee loo taabagelin karaa waxyaabihii ka soo baxay warbixinta in la formalise gareeyo dhaqaaluhu waa mid wax badan ka qaadanaya kobaca dhaqaalaha dal jira markaa sidaad ogtihiinna tiirka dhaqaalaha ee qorshaha isbeddelka qaran ayaa in badan muujinaya hababkii iyo nidaamkii loo mari lahaa kaasoo furaya ama furow ah horumar waara ee laga gaadho kobaca dhaqaalaha kaasoo ku dhisan dhaqaalo markaa leh canshuur kulankan ayaa qeyb muhiima ka qaadanaya horumarinta ganacsiyada iyo in dowladdu ay diiwaan geliso tirada ganacsiyada dalka